subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinka gamanaysa magaalada washington duqa magaalada st paul gobolka minnesota ee dalka maraykanka chris colman ayaa kulan uu la yeeshay jaaliyadda jabuuti ku shaaciyey in magaalooyinka st paul iyo jabuuti ay mataanoobeen kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed kulanka kadib ayaa haddaba wariyaha v o da gobolka minnesota maxamuud mascade waxaa u waramay cabdiraxmaan ciise kaahin iyo cabdilcasiis mukhtaar oo ka mid ahaa jaaliyadda jabuuti ee ka soo shaqaysay barnaamijkan hadalkana waxaa ku hormaraya cabdilcasiis mukhtaar
waad mahadsantahay maxamuud kulankan wuxuu ahaa kulan aan muddo ka soo shaqaynaynay annagoo ah jaaliyadda reer jabuuti ee ku dhaqan gobolka minnesota gaar ahaan magaalada st paul kulankaas oo maaragtay ay iska kaashadeen jaaliyadda reer jabuuti iyo taageero ka helaysay meerka magaalada xukuma magaalada jabuuti iyo city councilka laga soo doorto xaafadda ay u badan tahay st paul soomaalida ama reer jabuuti oo la yidhahdo daitaw dadaalkii muddo dheer soo socdayna maanta ayuu saad sheegtayba soo dhammaaday guulna uu ku dhammaaday waxaa nagala qayb galay maanta kulankaas dad kala duwan oo ugu horeeyo ra-iisul wasaarihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed iyo ururo kala duwanoo bulshada ka jira saad sheegtayna kulankaas wuxuu ku dhammaaday maanta wixii laga bilaabay in officially labada magaalo st paul iyo jabuuti ay yihiin laba magaalo oo mataana ah oo waxyaabo badan wadaagi kara waa tahay cabdiraxmaan ciise kaahin haddii cabdicasiis ba waxaad ka mid ahan jaaliyaddii kulanka ka qayb gashay sida cabdicasiis carabka ku dhuftayna wax badan ayay magaalooyinka wadaagi doonaan haddaad si kooban iigu sheegto marka la leeyahay laba magaalo ayaa la mataaneeyey oo jabuuti iyo st paul maxay ka dhiganta mataaneyntu waxay ka dhiganta horta laba magaalo oo maad aragtay maxaan qura ku kala yaala qaaradda afrika iyo qaaradda maraykanka waa in ay jiraan dad u dhashay labadaasi wadan dad maraykana oo mataqaanaa jabuuti degan waa inay jiraan iyo dad reer jabuuti oo sambool degan saaxiibtinimadu saasi korortaa waxay wadaagi karaan amba isdhaafsan karaan haddii ay noqoto dhinaca tacliinta xagga madaragtay baaci mifirka tradeska businesskii waxyaabahaasi haddii ay noqoto madaragtay siyaasadda oo labada maxaan qudhaa labada city ay isweydaarsan karaan maxaan qudhaa afkaaro kala gedisan iyo ugu dambeyntii mataqaanaa dhaqanka culturalka maxaan qudhaa cultural exchange waxyaabahaasi mataqaanaa ayaa madaragtay maxaan qudhaa labada magaalo mataaneyn kara taasina waxay faa'iido u tahay madaragtay especially waddanka jamhuuriyadda magaalada jabuuti oo iyadu si toosa uga heli karta waxyaabo badan oo mataqaanaa hadday noqoto technical assistant dhinaca magaalooyinka nadaafadda amba maxaan qudhaa casriyeynta amba habeynta magaalooyinka soo loo sameeyo amba shirkada mataqaanaa st paul degan inay jabuuti shaqooyinka heli karaan iyadoo waxyaaba noocaas oo kale ayaa faa'iidada u weyn ku jirta bisha juulayna waxaan rajaynaynaa inuu meeyarka magaalada jabuuti uu yimaado oo ay kala saxeexdaan maxaan qoraa saxeexii u weynaa uu dhaco heshiiska halkaa lagu gaaro waata cabdicasadi haddaan ku weydiiyo magaalada jabuuti marka laga hadlayo waxyaabaha adinku ka jaaliyad ahaan halkan jooga aad isleedihiin haddii st paul laga helo gobolkiina amaba dalkeed ka soo dena jabuuti way caawinaysaa oo maankiina ku jirta marka aad barnaamijkan bilaabaysan haddiidna la wadaagto horta waxyaabo dhowraa jira haddaan kuu soo koobo horta waxyaaba ugu muhiimsan waxaa jabuuti maanta waa waddan ilbaabkii afrika ah oo horumar badan ka socdo marka xagga tradeska iyo businesska iyo dhaqaalaha ayaan aad horta rabnaa in maaragtay dad ganacsato maaragtay ama shirkadaha resenbol ama minnesota in ay maaragtay chamber commercigaasi ay maaragtay aan tusno jabuuti ay arkaan halkii ka jirta waxa ka horumarka ka jira taasi waa kow oo ay ka qayb galaan midda labaad xagga magaalada bilicda st paul waa magaalooyinka ugu fiican maraykanka xagga nidaaminta maaragtay baabuurta iyo dadku xaggay kala maraan ama waxyaabaa la yidhaha side walka waa magaalada ugu haddayna number one ahayn maraykanka waa magaalooyinka ugu fiican marka taasna inaan rabnaa xagga bilicda magaalada iyo maaragtay nidaamka magaalada xaggay baabuurta siday u kala socdaan iyo dadku iyo waxaasna inay ka faa'iidaystaan baan rabnaa sidoo kale waxyaaba ay jabuuti u faa'iideynayso ayaa jira maaragtay sembol oo aan bandhignay hadday tahay tuuristiga xagga dalxiiska iyo hadday tahay maaragtay cusbada ama milixda ugu fiican adduunka ayaa jirta halkana baraf baa ka jira way u baahan yihiin meelaha dalxiiskan dadkan ay tegi karaan marka waxyaaba noocaasa ugu dambeynta kahin jabuuti maxay sembol keeni kartaa oo dadka reer sembol ay oran karaan okay waxaan baa jabuuti nooga yimid waanan u baahnay st paul waxay ka heli kartaa maxaan qora jabuuti waxaa kamid a mataqana hidiya dhaqanka waxaa kamid a mataqaana isboortiga ciyaartooyda orodyahanada way iman karaan because st paul waxaa lagu qabtaa tartano badan baa lagu ayaa lagu qabtaa
kaasi waxau ahaa cabdiraxmaan ciise kaahin waxaa ka horreeyey cabdilcasiis mukhtaar oo labadaba ka mida jaaliyadda jabuuti ee gobolka minnesota waxay u warramayeen wariyaha v o da ee gobolkaasi maxamuud masacade